aad baad mahadsan tahay walaal doorashadan waxay ahayd doorashadii lixaad ee ka dhacaysay guud ahaanba ethiopia gobolkuna dee wuxuu ka tirsan yahay un gobolada ethiopia ay doorashadu ka dhici lahayd xilligii loogu talagalayna waxay ahayd caadiyan inay kala hore dhacday ahayd laakiin coronaha dartii ayay dowladdu tulayaa dib loo dhigay inkastoo qola tigray leedhayo waxaase ayagutooda qabsadeen hadda aad warka ogahayso iminkana waxay dhici lahayd koob iyo labaatanka bishan aynu ku jirna june marka haddana laba gobol oo uu ka mid yahay gobolka soomaalida iyo gobolka kale xiriirida yaa la yidhi waxaa dib loo dhigay ilaa iyo sebtembar lixdeeda waxaana lagu sheegay sababta dib loogu dhigay inay tahay wax isdabamarin badan oo laga soo wariyey halkaasi oo qolyaha mucaaridkii ay sheegeen oo waa sida ay hadalka udhigeen qolyahanin boodhiga doorashooyinka maamula amase commishinka doorashooyinka maamula ee haweeneyda makalas leedha ay horjoogaha u tahay
marka maadaama muddo wakti ay haystaan maxaa keenay in aan la sixi karin waxyaabahaasi qaladaadka ah oo keenay in dib loo dhigo doorashada guud ahaanba horta saad la socoto walaal waxaa jira culays saaran wadanka guud ahaanba oo dadka qaarkood ay ka shaw qabaan hataa doorashooyinkanima waxbay sii kala tuurayaan oo mise waxbay soo hagaajinayaan marka dadka badankoodu haddaad u fiirsato ra'yiga dadweynaha waxay aaminsan yihiin in xilligani aanu munaasab ahayn guud ahaanba inay wadanka doorasho ka dhacdo maadaama ay isku dhacyo badan oo xagga qabiilada ah iyo cirabka ku saabsan ay meelo badan ka jiraan gacan ku-haynta dowladduna ayna adkayn goobaha badankooga oo dowladdan cusub tan iyo muddo saddex sannadood ay waddanka maamuleysay lagu durayay in ay wax ka qaban weydayaan shacabka dhimashadiisa iyo isku dhacyada urumaha kala duwan ee waddanka ku nool iyo iyadoo isku dayda mararka qaarkood inay xoog isticmaasho inkastoona dee xooggii laftiisii haddii aada xal u isticmaalaysa ay finaaleen dee xooggii laftiisa aanu xal keenaynin inta badan marka guud ahaanba waddanka sida uu maanta yahay xaaladda uu ku sugan yahay ani siday ugu muuqato kuma habbooneyn in ay doorasha ka dhacdo muddo intan ka badan in loo diyaar garoobo oo dadkii loo diyaariyo oo dadkii la isku keeno horta heshiis guud iyo waxaa la sameeya mooyaane hadda way adkaanaysaa in doorasho saasoo kale un ay ayars kaga dhacdo haddaan inta hal dhinac u badnayn midda kale dadkii matelayay mucaaradka inta badan waxna waa wax doorashada ka biyadiiday qaarkoodna wayba xidhan yihiin oo dee jalashay ku jiraan halkan gobolkeena haddaad aragtana dadku sida ay markii ay kaarasha qaadanayeen oo kale sidii loo qaadanayay si aan qurux badnayn yay u dhignayd oo qolyahan soo dacwaday mucaaridkii markii ay boodhiga doorashooyinkii u tegayeen dabcan waxay ku qancaan bay tuseen taas baa keentay markaa in dib loo dhigo yaa lagu eedeynaya wax isdabamarintaasi wax isdabamarinta mayna caddaynin gabadhu markii ay ka hadlaysay si guud bay u hadashay oo ay tiri waxaa laga soo wariyey goobahaasi in ay wax isdabamarin ka jirto dabcan laakiin cidda maanta xukunka gacanta ku haysaa dee waa xisbiga talada haya iyo kaana dee waddankii maamulaya loogu talagalay markaa in ay maamulaan oo ay si wanaagsan oo lagu wada maqsuudi karo u maamulaan kaarasha iyo goobaha doorashadu ay ka dhacayso amnigooda iyo iyo nidaamka doorasha iyagu waxay boodhga shaqadoodu waxay tahay iyagu in ay keenaan kaarashii deedna ay kormeeraan dowladdiina wixii kale oo dhan yaa saaran sida amnigii inay ilaaliso nidaamkii inay ilaaliso kala dambeynta inay meesha jirto qaabkii loogu talagalay doorashadu ee ay boodhga ugu talagaleen inay u dhacdo marka waxay ku qanci kari waayeen sida ay wax u socdaan ciddaan meesha maamushana dee waa la garanayaa bas marka waxay leeyihiin haddaad hoos kusii dhaadhacdo waxay leeyihiin kaarashii baa la kala urursaday oo dadka qaarkood ay meela ku urursadeen qaarna waxay leeyihiin meena kaarar aan jirin baa lasoo daabacday waa sida dadku ay hadallada u dhigayaan intaasna eedaasi waxay ku dhacaysaa waa xukuumadda meesha ka jirta markaa marka muddada hadda la dib loo dhigay ilaa sebtembar ah ku dhici kartaa doorasho ma lagu sixi karaa qaladaadka hadda iyo waxyaabaha hadda laysku eedeynay wallaahi kolley waa shaqo aniga siday iila muuqato aan dhib yarayn in kaarar dambe dib loosoo daabaco in magaranaysaa cambainkii qolyaha kale ee mucaaridka kasoo horjeeda iyaguna ay wakti u helayaan oo taasi xaggooda laga yaabo in ay inay wax u tarayso oo kale haddana meeshu waa isla meeshii uun kolley laakiin shaqo badan way jirtaa oo bal aynu eegno hadda kuwan kasoo horeeya siday u dhacaan deedna kuwa kalena saas siday kuwan u dhacaan oo kale yaa laga yaabaa inay iyaga laftooduna wadadaas uun iska maraan dadku laakiin way sii saadaalinayaan oo waxay leeyihiin xisbigan barwaaqeed ee talada haya maadaama cid fiican oo la tartamaysaa aanay jirin oo markii horeba dee waxna mucaaridadii jeelasha lagu guray waxna ay wadanka iskaga yaaceen waxna ay doorashadiiba qaadaceenba iyaga unbaa laga yaabaa inay dib usoo noqdaan oo ay qolyaha kalena ay u sallaxayaan waa un